maxamed xasan cusmaan maamulaha municipal ama ga loo yaqaano municipal manager afka luqadda ingiriiska saakayto horta shalay waxaa dhacday in la soo wacay la yidhaahdo niman baa imaadeen oo suuqa xoolaha yaa rabaan inay dhistaan oo maaragtay waxay leeyihiin maaragtay municipal baana soo siisa wareeqe waxaan horta dadweynaha u sheegaya u baaqaya municipal dhul ma bixiyo waxaan dhul siin karnana ma laha dhulkaas aad ogtihiin waa dhulkii suuqii u weynaa oo east and central africa suuqa xoolaha horta waxaan u sheegayaa suuqaas inuu suuqa xoolaha u yahay dadka rabaan inay maaragtay suuqa ganacsi mise wax kale ku qabsadaan suurtagal uma noqonayso kamana ogolaanayno suuqaas si loo ogyahay waa suuqa xoolaha looda ariga geelka iyo dameeraha suuqa yaa iskale suuqaas saakayto markii shalayna la soo wacay saakan aadna meesha aniga naftarkayga tagay waana noo wato askartii municipal marka may tagnay de waxaan u tagnay guddigii livestock market council chairman oo aada u xanaqsan haddee waxba laisma weydiinin qayli buuq baana lagu bilaabay meesha ka dambana waan soo raacnay xafiiskaan isla imaanay wixii jiraan isku wararnay horta suuqaas ninka ama xaanshe haysto mise aan haysan horta suuqaas ma ogolaanayna in wax laga dhiso suuqa xoolaha iska leh xoolahaas haddii aad ka ganacsanayni banaan ka mar meeja arigii looda geelka iska leh taas waa mid midda labaad waxaan u baaqaya qoladan livestock market council leeyahay waxaa la yidhi soomaali waxay dhahda hubsiina hal balsista inay dadweynihii meeja u joogaan livestock market council dadweynihii bay meeja u joogaan waxay u joogaan becsharadii maarata xoolaha ka shaqaysanaya meeja u fadhiyaan dadka inay waxaa la raba markay war u dhiibahayaan war sax ah inay dadka u sheegaan marka chairmanka isaga waxaan u dhawaaqaya isaga guddigiisa horta inay hubsadaan ee nimankan leeyihin meejan rabna inaan becsharo ka samaysano mise meejan rabna inaan wax ka hagaysan waxay haystaan mise waxay wataan inay la fadhiistaan horta iyadu waan u baaqaa inay ogaadaan taas waa mid midda labaad haddana xafiis baa jira oo laga maamulo oo management suuqa kudi hoos imaanaysa oo municipal ah inay haddana xafiiska ay imaadaan oo inay xafiiska imaadaan oo wixii information mise wixii war ah xaqiiqda inay ka arkaan ee ka helaan inay imaadaan baa rabaa xafiiska